إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya ayaa xasan sheekh u soo bandhigay qorshe lagu baajinayo heshiiskii uu muuse bixi badda ku siiyey etoobiya beddelkiisana ay dowladda federaalka oo bad iyo saldhig u bixinayso shariif sheekh axmed ayaa sheegay inuu fashil kusoo dhammaaday kulan ay nairobi ku yeesheen isaga iyo xasan sheekh oo uu khilaaf ba'ani u dhexeeyo saddex qof ayaa ku dhintay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida etoobiya iyo qowmiyadda amxarada kaas oo ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka ethoobiya filimkii hadiyadda ciidda ee uu baahiyey kanaalka wararka alkataib ayaa laga daawaday degmooyinka jamaameh iyo xiindheere oo ka kala tirsan walaayadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toos ah iyo qaraxyo ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellada hoose dagaal khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose sirdoonka iyo booliiska dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa tacadiyo aad u daran u geystay qof haweeney ah oo ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo taliska ciidanka dowladda federaalka ah ayaa sheegay in duulaankooda uu caqabada kala kulmaya bulshada oo uu ku sifeeyey kuwo aan cadaawad u qabin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cabsi xoogan laga muujinayaa haamo ay ku jiraan sun iyo kiimiko oo ay maraakiibta shisheeye soo dhigeen xeebaha magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran madaxweynaha kenya ayaa xasan sheekh u soo bandhigay qorshe lagu baajinayo heshiiska uu muuse biixi badda ku siiyey ethoobiya beddelkiisana ay dowladda federaalka oo bad iyo saldhig ku bixinayso maxamed ciise ayaa ka warramaya warbixin hore oo aynu ku eegnay socdaalka xasan sheekh ee kenya ayaa waxaan ku sheegnay in isaga iyo william ruuto ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin qaadka la keeno soomaaliya iyo ololaha etoobiya ay ku qabsanayso badda soomaaliya afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay waxaa aada isu soo tarayey in ruut uu xasan kala hadlay arrinta badda una soo bandhigay wax aan u cuntamin ummadda soomaaliyeed oo ah in etoobiya deegaan iyo saldhig laga siiyo xeebaha soomaaliya qeybo ka mid ah ruut oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya waxaa qorshahan usoo wakiishay diblomaasiyiin ingiriis ah iyo madaxda etoobiya xasan sheekh ayaana waxa uu usoo bandhigay xeelad ah inuu isagu etoobiya la galo heshiis uu ku siinayo qeybo ka mid ah badda soomaaliya wakaaladda wararka ee royters oo laga leeyahay waddanka ingiriiska ayaa laga soo xigtay in kenya ay xasan sheekh ka dhaadhicisay in heshiiska cusub ee badda uu meesha ka saari doono baahida etoobiya ku kaliftay in somalilan bad weydiisato taasoo sidoo kale meesha ka saaraysa baa lagu sheegay xiisada ka dhexaysa etoobiya iyo dowladda federaalka royters ayaa intaa ku dartay in mas-uul sare oo ka tirsan dowladda kenya uu u sheegay in kenya ay dalbatay arrin kale oo dhagar weyn wadata oo ah in waddamada igad ay wada galaan heshiis dhanka badda ah si meesha loogu saaro madmadowga ka dhexeeya dowladda federaalka etoobiya xasan sheekh ayaa loo sheegay in etoobiya ay jaangoyn ku leedahay masiirka soomaaliya iyadoo la eegayo ciidamada ka jooga soomaaliya waxayna xoguhu ay sheegayaan in xasan sheekh oo fariimahan la dhacay waxaana la arkayey markii ay kala tageen william ruuto isagoo aada u qoslaya hadalkan ayaa durbadii badareen ku dhaliyey dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda isticmaala baraha bulshada hase ahaatee dowladda federaalk oo ka baqaysa dadka ku kacdoomaan ayaa beenisay arrimahaas si la mid ah sidii ay u beenin jirtay dhacdooyinkan oo kale da-uud aweys oo ah wasiirka warfaafinta dowladda federaalk oo haysta dhalashada waddanka kenya ayaa beeniyey in warka ay daabacday wakaaladda wararka ee royters wuxuuna sheegay in haba yaraatee aanan laga wada hadal wax ku saabsan badda soomaaliya sidoo kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk cali cumar cali balcad ayaa beeniyey in xasan sheekh iyo ruuta isla garteen in bad la siiyo etoobiya wararka ku saabsan heshiiska badda soomaaliya iyo etoobiya ayaa ah kuwa aan sal iyo raad toona lahayn waxaan ku baaqaya in diiradda la saaro nabadda iyo xasiloonida gobolka ayuu bartiisa rasmiga ah ee twitter kusoo qoray cali balcad xasan sheekh ayaa horey u sheegay in etoobiya uusan bad u diidanayn lana rabo inay helaan dekedo iyo saldhigyo dhanka biyaha soomaaliya ah balse uu ka xanaaqay dariiqa uu abay axmed arrintaasi u qaaday oo ah dhanka maamulka somalilan shariif sheekh axmed ayaa shaaciyey inuu fashil kusoo dhammaaday kulan ay nairobi ku yeesheen asaga iyo xasan sheekh oo uu khilaaf baani ka dhexeeyo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka dhacay kulan lagu wada heshiisiinayay xasan sheikh iyo shariif sheekh axmed kaas oo ay soo qabanqaabiyeen siyaasiyiin kala duwan kulankan oo saacado qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku gorfeeyeen ismaandhaafka ka dhex jira ugu dambeyntiina waxa uu kusoo dhammaaday natiijo la-aan shariif sheekh axmed oo madaxweyne kasoo noqday dowladii kumeelgaarka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in fashil uu kusoo dhammaaday kulanka isagoo arintaas sababteedana dusha ka saaray xasan sheikh wuxuu sheegay in isaga iyo xasan sheikh ay ka wada hadleen saddex qodob oo kale ah arrinta dastuurka iyo arrinta masiirka dowladda federaalka iyo khilaafka maamul goboleedka puntland iyo dowladda federaalka shariif ayaa tilmaamay in dhammaan qodobadaasi ay xal ka wada gaari waayeen isaga iyo xasan sheikh xasan ayaa lagu eedeynayaa inuu yahay nin keligii cune iyo keligii taliyo ah taasina waa midda keenaysa in uu mucaarad xoogan kala kulmo siyaasiyiinta qaarkood oo madaxweyneyaal soo noqday waxaa kaloo jirta in labada dhinac ee khilaafka uu ka dhexeeyo ay kala taagan yihiin laba jiho oo aad u kala fog mana jiro mid awood u leh inuu qodobo ka tanaasulo waayo waxaa go'aanka leh dowladaha shisheeye saddex qof ayaa ku dhintay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo qowmiyadda amxaarada kaas oo ka dhacay magaalada adisababa ee caasimada dalka ethoobiya maxamed daahir ayaa faahfaahinaya
አንቺ አምልጦ ነው አይደል?
dagaal culus oo shalay oo jimco ahayd ka dhacay magaalada adis ababa una dhexeeyey ciidamada booliiska iyo jabhad dovano ayaa waxaa ku dhintay saddex qof sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan booliiska dagaalka oo ka bilowday bartamaha caasimadda ayaa ku fiday qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada ammaanka safaaradaha ku yaala adis ababa ayaa aada loo adkeeyey waxaana la geeyey ciidamo dheeraad ah bayaan ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda dhexe ay ka hortageen weerar argagixiso ah oo maleeshiyaadka fano ay kusoo qaadeen caasimadda isla markaana ciidamadooda ay isku dayeen inay qabtaan ciidamada hubaysan ee ka dhex dagaalamayay caasimadda kooxda hubaysan evano ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ay wadooyinka caasimadda etoobiya kula gashay ciidamada booliiska etoobiya laba ka mid a maleeshiyaadka ayaa la dilay waxaana la xiray mid kale ayaa lagu yidhi bayaan dowladda ay soo saartay iyadoo dowladda etoobiya ay sheegtay in weerarkaasi ay kaga dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dagaalka oo foolka fool ahaa ayaa cabsi geliyey dadka ku dhaqan adis ababa oo aanan u baran dagaal nuucan oo kale ah dagaalkan ayaa u muuqday mid diyaarsanaa oo muddo lasoo qorsheynayay kaas oo sida muuqata furo u noqon doona qorshaha vano ay ku doonayso inay ku afgambiso dowladda etoobiya ciidamada dowladda etoobiya gaar ahaan kuwa sirdoonka iyo booliiska ayaa howlgallo baaritaano ah maanta oo sabti ah waxa ay ka wadaan qaybo ka mid ah xaafadaha caasimadda etoobiya dowladda federaalka etoobiya ayaa ku guuldareysatay inay ka wareesho dagaalka ka dhacay adis ababa waana markii ugu horeysay jabhadda amxaarada iyo ciidamada etoobiya kula dagaalanto caasimadda iyadoo isku dayaysa inay dagaalka ku fidiso caasimadda looga arrimiyo dalkaasi jabhadda fano ayaa horey u diida oo ka hortimid in maleeshiyaadkeeda lagu daro ciidamada federaalka etoobiya amxaarada ka sokow dowladda etoobiya sidoo kale waxa ay la dagaalamaysaa oo magaalooyin iyo deegaano muhiim ah kasoo qabsaday ciidamada qowmiyadda oromada kuwaasi oo bilihii ugu dambeeyay guulo iyo horumar ka gaaray halganka ay kula jiraan ciidamada dowladda etoobiya maamulka bay axmed ayaa intii u dhexaysay labada kun iyo labaatankii ilaa iyo labada kun iyo laba iyo labaatankii waxa uu dagaal dhiig badan ku daatay waqooyiga etoobiya kula galay jabhadda tigreega dagaaladaasi oo sababay dhimashada boqolaal kun oo labada dhinac ah xilligaasi ayaa jabhadda vano waxa ay ka barbar dagaalamaysay dowladda federaalka etoobiya laakiin xiriirkooda waxa uu xumaaday markuu dhammaaday dagaalka maadaama dowladda etoobiya ay isku dayday inay jabhadda kala dirto amaba ciidamada jabhadda amxaarada ay ku biiriso kuwa federaalka etoobiya filimkii hadiyadda ciidda ee uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataib ayaa laga daawaday degmooyinka jamaame iyo xiindheere oo ka kala tirsan walaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo galgaduud jamaame waxaa ka waramaya maxamed qaasim
boqolaal qof oo ku dhaqan degmada jamaame ayaa xalay usoo daawasho tegay filimkii xiisaha badnaa ee shalay ay soo saartay mu-asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigayay howlgalladii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii lagu guda jiray bisha barakaysan ee ramadaan ay ka fuliyeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyadoo dhanka kale lagu soo bandhigay xasuuqa yahuudda ay u geysanayaan ehelkeyna ku nool magaalada khaza ee dhulka falastiin ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta walaayada jubbada hoose daawashada filimkii xalay lagu daawaday degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose haddaan ka bixiyo dareenka aan halkaan ka muujinaya ama filinkan awalan filinka marka ugu hore aad buu noo murjiyey sida walaalaha falastiin ee u gelaysa yuhuudda markaan fiirinay ilaahay subxana watacaalana waxaan weydiinaynaa muslimiintaas walaalaheenna ilahay inuu u gargaaro annagana ilaahay subxana watacaala inooga gargaaro gaaladaas xaaqidiinta oo yuhuudda ah ama midka hadda soomaaliya joogo xasan gurguurta wuxuu ku tilmaamayo nimanka inuu garab u yahay walaalna u yahay ayuu sheegayaa annagana waxaan leennahay haddaad tihiin reer falastiin xanuunka aad xanuunsanaysaan waa idinla xanuunsanaynaa gaajada idin gaartay waa ina gaartay xanuunka idin gaar wuu ina gaaray sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda ka aragti dhiibtay bulshadii daawatay filimka iyagoo ka warramay waxyaabihii ay filimka ku arkeen magaceyga waa siyaa magaalada jooga degmada jamaame maasha allah inkastoo filmaan muxuu ahaaye oo qalbi jab ama xoogaa murugeyla aan daawanay haddana maasha allah filmaan oo qalbiga noo qabo mujaahidiinta maasha allah guula u rajeynaa mar walbo inta suuqaaya aan aragnay caawan ku faraxsanahe waxaa isoo jirtaa igula yaabka badnaa markaan arkay mid murtidka oo dhahayay ani xamaraa ka imaaday waa laysoo qalday saan waaye tuutaha ilan si tuutaha qasab laguma soo gelin asaa soo gashtay markii la qabto inuu dhaho muxuu ahaay waa laysoo qasbay waa qalad ninka qoriga madaxa lagula dhacaayay intaasa igula yaabka badnayd awal anaga oo ku bilaabay magacii shukri dirs ibraahim oo jooga degmada jamaame aad iyo aad ayaan u faraxsanahay caawa waxaan halkan ku fiirsanhaynaa firin aad iyo aad xamaasad u leh maasha allah falilaahi alxamdu walminna ilaa ayaa ku mahadsan murtadiinta lalaanayo maasha allah aad iyo aad ayaan u mahadsan waxaan ku noolahay degmada jamaame waxaan ku fiirsanay filinka qaybihiisa hore murugu aad iyo aad ugu fajac badan maxaa yeelay walaalaha muslimiinta meesha lagu dhammaynaya oo ciyaalka yaryaraa dhibaatadooda iyo dhibkooda iyo waxyaalaha ku dhacayana fiirsanayn wallaahi waad dareemi kartaa hadda cunugaada yar waxa tusaal aha kuu filan cunug yar oo qanniyara kaa qabatay aad fiirsan karin haweenkii alla murgisa ka waran cunug oo hortaada ku nafbaxay cunug yaroo dan dhiig baxay dhibaato wax walbo wax kugu filan intaas yar marka walaalaheen muslimiinta falastiin waxaan leenahay ilahi subxana watacaala ha uu gargaaro gargaar dadig ha siiyo allah subxana watacaala waxaa weydisanayna muslimiinta meel walba dhibaatada ay ka haysato in ilahi subxana watacaala uu dul qaado kadib haddana maxaa ka dambeeyey farxad badan iyo rag mujaahidiin ah oo mucaskar lagu soo dhameeyey oo dhahayaan naxnu qaadimuuna qaadimuuna yaa aqsa marka dhibaatada waxaa ka weyn haddana murug badan markaan aragnay kadib waxaan ilah subxana watacaala nagu kulmisiiyey in mujaahidiintaas oo dhahayaan anaga diyaar waxaan u nahay intaasoo kumanaan inaan gelinno haddaan awood u helin marka tobabarka kadib haddana waxaan aragnay walaalaha ayagoo meel iktixaam samaynayaan dagaalkii busley iyo waxaa ka mid ahaayeen wax badanoo ogaala lullaayey
si kastay ahaataba filimka ee shalay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa laga daawaday guud ahaan walaayaadka islaamiga ah iyagoona bulshaday daawatay si isku mid ah usoo dhoweeyeen filimka sidoo kale xiin dheere ayaa iyadana lagu daawaday filimka maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya meel fagaare ah oo ku taala degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud waxaa isugu yimid boqolaal dadweyne ah dadkan ayaa u soo daawasho tegay filimka hadiyada ciidda ee ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib dadka ayaa daawaday tacdiyada ay yuhuuddu ku hayaan muslimiinta falastiin iyo dagaaladii soomaaliya ka dhacay bishi ramadaan waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha oo muujiyey dareenkooda bismillaah magacaygu waa ummu daalimaan oo joogta degmada xiindheere waxaan fiirsannay filin aad iyo aad u qaymo badan alxamdulilaah horta ilaah ayaa ku mahadsan marka hore naga dhiga dad muslimiin ah daawannay inagoo xiindheere ah filan aad iyo aad i xisilo oo ciidda fitrada oo loogu talagalay dadka in looga farxo muslimiinta xagga kalena murugo weyn watay oo qase lagu soo bandhigay sida gaalada u gumaadaydo inagoo la qaybsanana murugadaas muslimiintaas falastiin waxaa leenaha ilaah ka dulqaado annagoo filanka qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigay gaalada lagu leeyahay mujaahidiinta ay ku leehayaan bariga afrika soomaaliya oo hu ahay aad lagu xasuuqayo xiisaleho kuwa lasoo qabqabay iyo kuwa qoriga la dhacaya iyo kuwa dhagaca casiihaya iyo aad u xiisalo kaasna waa ku faraxnay hambalyaan leenahay mujaahidiinta cadawna allah jabsho mujaahidiinta allah u gargaaro gaaladana muslimiinta allah ka dulqaado filanka xiise ayuu lahay cawada waxaa leen mujaahidiinta alclaanka soo saaray kheyr allah siiyo muslimiinta wax fiicana u heydeen kheyr allah ina siiyo gulli allah ina siiyo gaalada xunxunkaana horta waa la arkay itabarxumadeedee bal wixii ay ku dambaydo aan ogaa doonaa inay baryootamaan oy dhahaan war anugu kama mid iyadoo dariis leh wallaahi waa ceeb weyn laakiin oo runta iska qirtaa u fiican alxamdulilaah alxamdulilaah marka waxaan fiirsanay filin aad iyo aad u qiimo badan oo ilaa iyo bishiisa wax alla wixii lasoo maray kabiin ha ahaato mucaskar ha ahaato wax walba ahaato horta waan fiirsanay mujaahidiintana waan u ducaynayaa walaalaha annaga reeqasana ilaahay ha ka dulqaado colaadda ilaahayna ha u gargaaro walaalahan ilaahay ha u gargaaro cadowga haysta ilaahay ha ka qabto dalka soomaaliya iyo dibaddaba waxaa laga daawaday filimka hadiyada ciidda ee ay shalay baahisay alkataa'ib al akhbaariya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toos ah iyo qaraxyo ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyan ka tirsan ciidamada shisheeye ciidamadan oo sahay waday ayaana ka baxay deegaanka shalambood kuwaas oo kusii jeeday xero kale oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye balse waxaa waddada u galay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaari taw ah oo ka mid ahaa kolonyada ayaa waxaa haleelay qarax kaas oo gebi ahaanbu burburay welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin inta ay laagtahay askarta ku dhimatay iyo kuwa ku dhaawacmay dhanka magaalada muqdishona xalay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ay kaga sugnaayeen degmada kaxda dadka ku dhaqan degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ayaa maqlayay dhawaqa rasaasta ah ee ka dhacaysay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka weerarada tooska ah iyo qaraxyada ka dhanka ciidamada dowladda federaalk ah islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusii kordhayay magaalada muqdisho dagaal khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo la isku riiqmay oo maalintii shalay oo jimcaheed ka dhacay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka ayaa u dhexeeyay sidaan xogta ku helaynay ciidamada dowladda federaalk oo isku dhafaya iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed oo daanka kale kasoo jeeda dagaalka ayaa bilowday abaaro tobankii galabnimo waxayna si gaar ah ciidanka iskugu fara saareen dhinaca xeebta iyadoona la maqlayay daryanka hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan dadka magaalada ciidamada ayaa waxay isku dagaaleen maanduuriyaha qaadka goobta dagaalka ka dhacay ee ahayd meel markasta laga soo dejiyo qaadka dagaalkan culus ee waxbaan la isku reeban ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray askartii dirirtu dhex martay iyo dad shacab ah sida ay soo tabinayso warbaahinta waxaa ku dhintay saddex qof oo midkood yahay askari ka mid ah dhinacyadii dagaalka dhex maray si kastaba ahaatee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa astaan iyo caado u ah isticmaalidda muqaadiraadka noocyadiisa kala duwan mana ahan markii ugu horreyso ay isku qabsadeen qaadka iyo xashiishka waxaana marar badan ciidamo iskaga dileen dagaallo ceenkan ah sirdoonka iyo boliiska dowladda federaalk ah iyo kuwa galmudug ayaa tacadiyo aad u daran u geystay qof haweeney ah oo ka mid a bulshada magaalada gaalkacyo maxamed amiin ayaa faahfaahinaya ciidamada dowladda federaalka ee biyaista ama kuwa loogu yeero nabad sugidda iyo kuwa booliska ayaa tacadiyaadka ay geystaan qaar ka mid ah mararka qaarkood dibadda u soo baxa qisada qof hooyo ah oo ay kasoo qabteen magaalada gaalkacyo iyaga oo ku tilmaamaya inay taageerto waxa ay ugu yeeraan argagixisada ayaa ka hadashay tacadiyaad loogu geystay gaalkacyo iyo muqdisho xilli lagu waayey eedeemihii loo jeediyey hooyadan oo ahayd qof lagu yaqaano xijaabka sharciga ah ayaa muddo ku xirneyd meelo aan xabsiyo ahayn oo ah guryo ay dadku ku dhibaateeyaan ciidanka dowladda federaalka uguna qaataan lacago madax furasho ah haweenkana ku dhibaateeyaan hooyadan ayaa sheegtay in si qasab ah looga duubay muuqaal afkeeda looga soo bixinayo erayo ay ku muujinayso inay la dhacsan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi kadibna loo geystay dhibaatooyin badan kaliibyada hadda layga duubana wax qasad iyo dhibaato laygu sameeyey oo si ay dhiidaan aniga biyo afar iyo labaatanka sac biyaa laygu qarqan jiray habeenkiina waa layla tegi jiray biyaa laygu qarqan jiray subaxdiina waa lay keeni jiray wax alla waxaan arkana weligeena maxkamad ma tegin wax kalena ma tegin wax alla waxaan arkana markii dhibaatadooda iga badatay baan haa wax walba iska lahaa si macnaha dhibaatada iiga fududaa waxaan doona isaga hadlayay keligiis ma ahayn in badan baa iitin oo kale qaar galmudug ka yimid miya qaar kaloo halkan jooga miya biyaa laygu shubi jiray laygu rushayn jiray waxaan ku hadlayay ma ogeyn garsooraha haddaan ogahay waaba u sheegan lahaa sida xaqiiqda oo dhabta maanta wuxuu doona hadduu waxaan rabaan u sheegan lahaa waa lay dhibaateeya waa lay sayn waa bandhihila laakiin mana aqoon haweenaydan ayaa waxay intaasi ku dartay in markii loo soo wareejiyey xarunta c i d da iyo xarumaha kale ee dowladda federaalka loo geystay gaboodfallo ka dhan ah cirdigeeda iyo sharafkeeda xataa waan sasayey intaan c i d da ku jiray habeen walbaa layla bixi jiray intaan galmudug joogay intaan siinay ku jiray siinay maaqaan adugu meesha meelahaas ku jira inta hadda been lay geynayay hadba guryaha cidlaabaa lay geynayay biyahaasa lagu daldalayey bacdaasaa la ii gelinayey god baa madax lugaha la ii gelinayey maryihii baa layga dhigay xijaabkii o dhan baa layga tuur xagga layga dhigay askarta dowladda federaalka ayaa tacadiyo badan kula kaca haweenka iyagoo si gaar ah loogu eedeeyo inay u beegsadaan kuwa xijaaban ee ay shacaa'irtooda muuqato hay-adda human rights watch ayaa sanad weliba soo saarta warbixinno ay ku caddaynayso in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ay kufsadaan haweenka soomaalida madaxweynaha waddanka uganda ayaa saddex sano ka hor khudbad ku sheegay in haweenka soomaalida aysan haysan rag difaaca isagoo ciidankiisa ugu baaqay inay ku xadgudbaan taliska ciidanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay duulaankooda caqabada kala kulmayo bulshada oo uu ku siifeeyey kuwa aan cadaawad u qabin xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar ibraahim sheekh muxudiin taliyaha ciidanka dowladda federaalka oo ku labisnaa shaati baati ah ayaa khudbad ka jeediyey xaflad ay joogeen xubno ka tirsan ciidanka asluubta ibraahim ayaa muujiyey in bishii ramadaan oo dhan ay ku noolaayeen baqdin ku aadan weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu intaa ku daray in ciidamada dowladda federaalka ay dadaalaan balse ay jirto caqabad ay kala kulmaan deegaanada dagaaladu ka socdeen waayihii dambe ee dhanka gobollada dhexe bulshada ayaa waxa uu ku eedeeyey in aysan cadaawad u qabin xarakada mujaahidiinta al-shabaab
inay marka qayb qaataan waana ogtihiinoo dagaalka xaqiiqadiisu waxay tahay dagaalka degaanka ayaa awoodda ugu badan iska leh waayo askarigu meel walba ma joogo laakiin dadka degaanku waxay joogaan meel walbay ka joogaan degaanka mushkiladda maanta haysata ama loo dhaqaaqi waayana waxay tahay dadka degaanadaas ku nool ayaa waxaa la rabaa inay cadow ka dhigtaan shabaab nabaddaas yaa nabad loo qaadan sidoo kale ibraahim oo hadalkiisu aad u koobnaa ayaa u mahad celiyey ciidamo muusika u garaacayay isagoo aanan marnaba u tacsiyeyn askarta faraha badan ee bishii ramadaan looga dilay dagaalada sida busley xarar dheere iyo daarunicma
mahad celin ballaaran kooxda bambayda iyo iyo iyo kooxda fanaaniinta onkod dowladda federaalka ayaa lagu tilmaamayaa in ay ku fashilantay dagaalka kadib markii ay la kulantay wax ka duwan wixii ay sawiranaysay waxaa cabsi xooggan laga muujinayaa haamo ay ku jiraan sun iyo kiimiko oo ay maraakiibta shisheeye soo dhigeen xeebaha magaalada cadale ee gobolka shabeellada dhexe sakariya cumar ayaa ka warramaya bulshada ku dhaqan magaalada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabsi dhanka badqabkooda iyo kan cuntadooda ah ka qaba haama shidaal sun ah oo yaala xeebta laba ka mid ah haamahan waxa ay yaalaan beriga kadib markii ay mawjadaha badda soo fogeeyeen dadka ku nool magaalada ayaa aaminsan in haamahani ay ku jiraan walxa kiimika ah iyo sun halis ah taas oo dowladaha shisheeye iska soo wareejiyeen si ay dhibaato ugala kulmin mid ka mid ah odayaasha magaalada ayaa sheegay in cabsidooda ku aadan haamahan ay aad u badan tahay meeshaan waxaa yaala fuustooyin buuxa oo wax ku jira qof isku sheegi karta aan la arag qofta u dhowaata waa ka carruuraysaa qofl habeen dambe ku qarxay mase habeenka ka xigay qarxi doontaan ugu jirta dadku waa ka carraan wixiina cidahi dhex yaalleen too laba bilood ay taallaa midna haddeeruu marka meelahan ku soo tuuray sida la ii sheegay iyadoo cusubay mahaas taallaa qof u dhowaan kartoo cadala joogteen wallaahi sa jirin bad dadka una xalilayna maxaanu maxaan subi karnaa maxaa isleedaa waa ku jiri karaan oo fuustooyinkaas kollayba un gaal qur-aanna uguma soo dhex dhinaa isleh waxuu soo rido dhib muslinkiisa saa aaminsanahay maqle marka saanha ummadda ilaahi haloo ma arkaysaa haloo dadaaloon sidoo kale mid ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada ayaa iyana ka warantay walwalka ay ku hayaan haamahan caqabado badanna waa ka jiraan magaalada haamo waaweynaa meeshaan yaallo oo laga cabsiyo waayo inay dhibaatooyin weyn magaalada u geystaan oo cudurro halisa ay ka dilaacaan oo qaarkood xataa ay fuqow haayaan hadda dabool oo ay korka ku lahaan ay ka fuqow haayano ka boqow hayno meel ay ka yimideen aan cidi helin laba xabo waa mid hadda dhaweyta mid wadno siminayba taallaaba baahalahaas aad iyo aaday cabsi uga qabaan deegaanka degmada cadale bilowgii sagaashamaadkii cali mahdi maxamed ayaa talyaaniga kula heshiiyey in xeebaha soomaaliya lagu soo qubo kiimikada halista ah sida ku xusan dokumentariyadii labada dhinac ay ku heshiiyeen oo la baahiyey sidoo kale xasan sheikh iyo wasiirkiisa bay-ada burci xamse ayaa heshiis ku galay in qashinka iyo walxaha halista ah ee dalka ingiriiska lagu soo daadiyo xeebaha soomaaliya iyagoo dhaqaalo badan ku badashay sida lagu sheegay warbixinno ka soo baxay kooxda military group burci xamse waxaa lagu dilay hotel naasahablood xilligii hore ee xasan sheikh uu madaxweynaha ahaa warkii ood kale socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa